halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efmada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somalycom duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah soddonka bisha setembar sanadka laba kun iyo saddex iyo labaatanka afrikada beri saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan ku eegayno hooyooyinka jabuuti ee shaqeeya iyo sida ay ubadkooda u maareeyaan labadan caruuree dambe siba ilmahan dambe mooye ilmaha labaad waxaan fursad u helay oon ka faa'idaystay dhallinyartaas furatay goobaha lagu xajinaya caruurta ama lagu xanaanaynayo muddadu waa hooyadeed ay ka maqan tahay amaha hooyadii ka maqan tahay markaas si ay niyadaada kugu dhisaana waxay sameeyaan kamarad bay dhigeen
kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida mudanayaasha golaha sharci dejinta ee mareykanka ayaa jimcadii waxay mar kale ku guuldaraysteen inay meelmariyaan qarashaad iyo miisaaniyad waqti kooban oo ku meel gaar ah taasoo kordhinaysa fursadda ay kusii shaqayn karaan ama ama in ay markaa loogana hortago inay xirmaan shaqada xafiisyada dowladda federaalka ah ka hor inta aan la gaarin maalinta axadda ee berito biilkii u dambeeyey xali lagu kala kacay ayaa fursad u noqon lahaa in lasoo gabagabeeyo ismarwaaga xubnaha sharci dejinta oo weli hortaagan miisaaniyadda ay dowladda maraykanka ku shaqaynayso labayo tobanka bilood ee soo socda afhayeenka aqalka wakiilada kevin macarty ayaa jimcadii sheegay in meelmarinta heshiis maaliyadeed oo gaaban ay muhiim u tahay ilaalinta amniga xuduudaha ee maraykanka iyo mexico xiritaanka shaqada xafiisyada dowladda ayaa hadda u muuqanaya kuwo aan laga fursan doonin maalinta axadda ee soo aadan iyadoo ismarwaaga uu halkiisa kasii socdo qodobada ugu waaweyn ee sharci dejiyaasha ay isku hayaan ayaa waxaa ka mid ah cabirka miisaaniyadda labaiyo tobanka bil ee soo socda ay ku shaqayn doonto dowladda maraykanka kaalmada sii socota ee la siinayo ukraine si ay isaga difaacdo duulaanka uu ku hayo ruushka xakamaynta iyo xakamaynta muhaajiriinta kasoo gudbaya xuduudda mexico iyo maraykanka iyo barnaamijyada daryeelka bulshada maraykanka hogaamiyaha milatariga ee burkina faso ayaa jimcadii sheegay in la qaban doono doorashada dadweynaha ee la ballanqaaday keliya marka ay xaaladda nabadgelyo ee dalkiisa ay saamaxdo hadalkiisa ayaa yimid iyadoo boqolaal taageerayaashiisa ay isugu soo baxeen caasimadda dalkaasi si ay u xusaan sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay afgembigii milatari ee dalkaasi ka dhacay taageerayaasha ayaa isugu soo baxay fagaarayaasha magaaladaasi iyagoo lulaya calamada burkina faso aadna u taageero ugu muujinaya afgembiga qaarkood ayaa watay boorar ay ku sawiran yihiin madaxweynaha dhallinyarada ah ee ibraahim taroore hogaamiyaha milatariga iyo kooxdiisa ayaa soddonkii sebtembar ee sanadkii hore afgembi kula wareegay awoodda dalkaasi kadib markii xukunka ay ka tuureen rooj kaboore oo xafiiska kaga horreeyey waraysi uu siiyey telefishinka qaranka ee burkina faso oo iyadoo la xusayo sanad guuradii kasoo wareegtay afgembiga ayuu sheegay inaysan doorasho dhici doonin ilaa dalka uu nabad ka noqdo islamarkaana qof walba oo dalkiisa ah uu helo nabadgelyo uu codkiisa ku dhiiban karo dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageyntaa halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii madasha aanrahde barnaamijkii madasha dhalinyarada waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa saga siciid faarax oo ku sugan magaalada jabuuti
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiiba kusoo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijkeeni madasha barnaamijkeena madasha toddobaadkan waxaynu kaga hadlaynaa farqiga u dhexeeya qoysaska hadda iyo qoysaskii hore waxaana barnaamijkaygala qaybgalaysa nimco faarax oo kamid a gabdhaha dhalinyarada ee ka shaqeysa warbaahinta islamarkaana ah hooyo caruur haysata waxayna iga warantay qaabka ay uga duwan tahay nolosha nolosha haddu tii hore marka laga hadlayo dhinaca in raggu ay gabdhaha ka caawiyaan shaqada guriga iyo sidoo kale inay jabuuti kusoo badanayaan goobo lagu xanaaneeya caruurta oo gabdhaha dhalinyarada ee xaaska u fududeyneysa in ay shaqooyinkooda qabsadaan islamarkaana ay helaan meelo ammaana oo caruurtooda ay kaga tagtaan bismillahi raxmaani raxiim marka hore aad baad umahadsan tahay walaashay marka xiga horta dee karti lagu faano meesha ma taal rabbi baa inala qabtaa nin kastoo dhaliilo fara badan bulshadeedna noo soo jeediso haweenka shaqatiga ubadkooga way dayacaan tahay hayaan balse markaad ilaahay tala saarato rabbi baa kuu fudaydinayaa iyadoo waqtiyadan dambe dalkeena jabuuti ay kusoo bateen dhalinyaro iyagu isxil qaada inay furtaan goobo caruurta lagu xajiyo inta aad shaqada ku maqan tahay haddaanu reer waxaan lehay sideed sano alxamdulilaah labadan caruuree dambe siba ilmahan dambe mooye ilmaha labaad waxaan fursad u helay oon ka faa'idaystay dhalinyartaas furatay goobaha lagu xajinaya caruurta lagu xanaaneynayo muddadu waa hooyadeed ay ka maqan tahay amaha hooyadii ka maqan tahay markaas si ay niyadaada kugu dhisaana waxay sameeyaan kamarad bay dhigeen kamey waxaa loo dhigay kamarada haddii aad wax ka danatay ilmahaaga in biniaadan baa loo dhiibayay habla la tababaray baa loo dhiibaya haddanase waa biniaadan ilmihiisi ilmaha isagu ma dhalin dhibaato waa u geysan karaa ama caruurta kale ee lala xanaaneynayo ayaa dhib u geysan kartaa markaa siduu waalidku kalsooni waxaa la rabaa in la daawasiiyo taas ayaana kusoo jidinaysa qofkii markaad guriga kaga tegaysay gabadh keligeed haysaa waad iska bixi jirtay oo ilmihii hadday doonto wixii u cunaysay wixii ku dhacay ma ogid hadday doonto beris wax kuwa iman mayso shaqadaadii iyo hawl iyo halkeed geyn wixii horta alxamdulilaah ilaa labadii kun iyo labaatankii dhowr meelood oo sidaasaa la furay dhalinyar shaqo weyday baa isku tagtay oo arrimahaas gashay wallaahi aad baan ugu farxnay waayo tan xaafadda kuu joogta mararka qaar waa mid aan dawada akhrin garanayn ilmihii nadaafadda un garanaysa weliba nadaafaddana inaad la joogto daba gurtid tahay tahay laakiin goobahan waa dad cilmiyeysan oo waxbarasho jaamicadeed ka soo baxay waa dad aqoon u leh ilmaha waxa u baahan yahay caafimaadkiisa wax akhrin kara wax sheegi kara wax sheegi karaa ilmahaaga bukaad ku aaminaysaa uu sharaxi karaa inay maanta xumadii aday hayso ay ka yaraatay meel isaa lagu xanaaneynayaa marka ubadadu bukaan layskuma dhex geynayo wallaahi run ahaantii taasna ilaahay waynala soo gaadhay taakuleynta alxamdulilah dadkay hooyadood u nooshahayna alxamdulilah u caafimaad qabtana u caafimaad bay ka helaan wadaway isku gey haddana anigu kugu soo noqdo horta shaqada meediyaaga shaqo walba horta de soomaalida baa tarada shaqadaana raggaa loogu talagala taana dumarka oo kala saarta laakiin caalamku sidaas maaha waa run oo dhul noo kala gaaraa jira laakiinse inta u badan waan wada wadaagnaa caalam ahaan dee sidaad adigu baad usoo bartay weriyanimada iyo shaqadaas ayay dumarkuna usoo barteen anaga waxaa inoo leer hawshii guriga iminka jabuuti nolosha waxay noqotay sida yurub
lasla qaybtamayaa wiilashaarax meel jiifa ma jirto baarax meel jiifa ma jirto kulley dhegeystayaal badan baa odhan jira waa beenteeda maya waa runtaan nii sheegayaa dhalinyartaan sheegayaa wixii sagaashankii ka dambeeyey ilmahooga waa haystaan guryaha waa inala dhaqaan nolosha waa inala qaybsamaan
arrin qurbaha keliya ku eg maaha jabuuti waa ka socotaa jabuuti waa ka socotaa laakiin bulshada inta u badan ma fahamsanaa xaajiyada ama odayadan kuu sheegay dee dhalinyartan dambe guursatayna weli ma dareensana ilaahay waa inoo sakray ma dareensana inay hawshii dumarka hayaan laakiinse ilaahay baa noo sakroo wayna la qabtaan hawsha marka waxaa tiri ma dareensana ma ma say u dareensanayaan ma waxay moodayaan qayb iyaga shaqadooda waajibkooda ka mid a mise see looga dhaadhiciyaa maxaa la sameeyaa
maye adduunkaas bedelaya adduunkii baa isbedeloo naturally buuba isku bedelayba qofkii markuu arko xaajoodu rafaadaysa oo sidan oo sidan ninkii caqli iskuma jiraan rabkii haddana waxaan kuleeyahay de sagaashankii wixii ka dambeeyey runaantii waa waa ilbax caalamku waa ila qabsadeen dumarkii la dilayay waa naga joojiyey inkastoo madaxweyne ismaaciil cumar geele oo de xeerar badan aa u dhigay ee diintana waafaqsan haddana de raggu nagu xantaanta ismaaciil baa madaxweynaha u xararga dumarka reer jibuuti nagu carbiye idhaha laakiinse dadka nimka waa ilbax naxariistan waxaad moodaa inuu ilaahay geliyey marka waxaan leeyahay reer jibuutow alisla shaqaysto waktiga waa ka waa adkaaday noloshii yurub iska noqotay hadday gabadhiiba dee dabari karayso kiradii ama kooraankii ama gabadhii shaqaynaysa lacag ama biilka wax ku dari karayso wiilka maxaa u didii inuu asaguna uu ilmaha sii hayo intaanu shaqada waa run oo gabdhaheena intaan faamiligeena siina maahane lacagta halkee mariba lacagta ilmahaaga u baahan yahay lacag korontada hadduu odaga bixin kari waayo dee dam hadduu korontadii tiraahdo dee cidda u ba'aysa horta isagu waaba nino baraxyadu seexan ama meel kulbuu iska seexan karaa laakiin waa ilmahaagii marka hooyana dee ilmaheegu inuu solco maba rabto waxa loo rafaadayo weriyaad sheegaye haddii aqalada dhisa ledha loo dhisayo waxay waa ubad hooyooyinkeenii hore eeg noloshii horaa fiican iyo dumarkii horaa fiican bay dheg maya saas maaha dumarkii horena nidaam bay lahaan iyo hawl iyaga u gaaro oo culaysaysa annaguna hawl adduun kalete oo casriyaysan bayna culaysisay marka hooyada imikana ma xumo waxa weeye noloshan baa kala duwan annagu tii hore ciidan bayba hayeen laakiin annagu ciidankiiba ma hayno waxna taa kuleh ma hayno oo dadkaa badnaayo waa lis caawinayo gabadhii hebel u dira gabadha waxa u dira xaalee hadda gabadh walba way shaqo tagtay yaa lagu soo diray hadda iminka waxaad arkay gabadh sagaal gabdhood la dhasheen baad arkaysaa oo midaba mid kale haleelayba oo cashar bay dhigtaan iskool bay wada dhigtaan gabdhaha iyagu oo waxaad arkaysaa hooyo keligeedaba oo sagaal gabdhood oo guriga keligeed weli haagaa shaqaynaysaa waayo cashar bay dhiganaysaa waxay iyaduna leedahay ay u dhabar adkaysanaysaa beri anfacaad ayay ka sugaysaa inay nafteedana ay anfacdo uedkeedana ay qof walba tiisiba haysata tiisiba haysata markaas waxaan ku soo gebagabeynayaa ilaahay baa inoo sakray ilaahayna sakraada ha inoogu ha inoogu wado noloshana allaha inoo fudaydiyo waa kaas waxaan kuydiinayaa meelaha lagu xanaaneeyo goobaha dadka ciyaalka ma bil bay lacagta iga qaadanayaan mise yoon bay kaaga qaadanayaan
waxaa jirta bil ilmihii labaatan kun baa lagugu hayn sideeda subaxnimo ilaa il maqribka waxaa jirta musyoon oo qofkii haddaan subaxii ka tagayo kaloon ilaa duurka soo noqonay duurka soo noqonaysid shan iyo toban baad bixin waxaa jirta hooyada labaatan ka bixinaysa waa hooya qadadeedii usoo karisa ilmaha laakiin hooyadan qada usoo karin shan labaatan bay bixisaa oo macalqadadii ayaa la qabaa dee qoladaasaa qabaysa marka qadada ayaga ay igu samaynaya mise anaa wixii karsan baan keen way siinayaan
kirsan haddaad u keento way kuu siinaan labaatan baad bixinaysaa se kirsaneen haddaad bilaa karsiimo u keenta ilmihii oo khaasa shan baa ku daraysaa haddii ay tahay musyuun oo subax oo qaadanaysid shan iyo toban haddii hooyo waxaa jirta duurkii shaqo tagtoo toddobada habeenimo soo rabaxaysaa iyaduna musyuunkaasum bay bixinaysaa laakiin dhibta xaggaas jirtan waxaween hooyadu haddayna haysan gaadhi u qaada ilmihii goobahaas wax kubadayna caasimada balbala iyo dhulka fog taasay dhib ku yartahay waxaan leeyahay dhallinyarta mashaariicdaas ku dhaqaaqday hindistay inay belbelaa oo iyaduna caasimaddiiba ka dhicin oo aada u ballaartay meelaha dad ku badan yihiin meelaha dad ku badan ay tahayna inay ka furtaan ayaa fiican oo fikrad ahaan aan soo jeedinaayo ama dhallinyarada balbalaba qudhooda fikirka intay qaataan yes sidaasoo kaleetay anugu reer balbalaa nahay asalka asal yes marka dee shaqadii baaba ku badan halkan moogtahay saas weeyaan dhibaatadu waxay dadkuna halkaa ugu badan waa kaas gabar wariya dhalinyara magaa jirta markii shaqadana laga yimaado dadka banaanka caqabada maxaa kaaga yimaada ama maxaad istiraada talo shaqadayda way kaga duwan tahay shaqooyinka kale
horta wax caqabado iga yimaad ma jirto dhiirigelin farxad soo dhaweyn hadday dhakhtar tahay walaahi zaanka oo lagu badayso waa wariyeen horta dadkeenu waryahoogaba xushmad soomaali oo dhan ixtiraam iyo xushmad bay u muujiyaan adiguna waxay wanaagsan dhaliilo ma jiraan dhinaca la yidhahdo gabdhaha wariyaasha ama wariyaasho dhan wax- waxna lagu xanta ma jiraan way war badan yihiin baa la dhaa waxyaabahaas mooye laakiin wana si fiican bay noo xushmeeyaan wayna jabuuti ahaan weli magaalada jabuuti kama bixin dhulka soomaalida weli ma tegin laakiin se walaa si fiican bay noo ixtiraamaan haddaan wasaaradaha tegno wasiirada si fiican bay noo soo dhaweeyaan haddaan tegno dhakhtarada goobaha bulshada basaska iyagaa og waxaanu qabanno rabbina uu ogyahow dee hawsha dhana weyn aan hayno iyo daalka Hadda saaka kale halkan imanay hadda waxay ku dhowdahay xilli makhribkii weli waa taaganahay marka waxa dhan dadka aan shaqaynayna Waa kaas. Marka dadka dalkanu adeegaynaa iyaguna waa ogeyinde inaanu iyaga u adeegayno gabdhaha dhalinyarada ee f- jecel maxaa leedahay dhiirgelin in eh, jecel bahadan meediyaga inay soo galaan waxaan leeyahay ha la soo galo ha lagu bato nimankaa nagaga badane soo yaacaan leeyahay Een, kartidu dee dumarkaa ku fiicane soo yaaca si ay mediyaageenu ama xagga wararkeenu a- dee meel dheer ay u gaadhaan waayo gabdhuhu way shaqo jecel yihiin marka ragga loo eego shaqadooduna way ka soo baxaan waa kaas
guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkeenii madasha toddobaadkan waa naga intaa waxaana marti iigu ahayd muno faarax oo kamid a gabdhaha dhalinyarada ee ka shaqeeya warbaahinta waxaana barnaamijka idiin daadahaynaysay anigoo ah sagal siciid faarax tani intaynu mar kale barnaamij noocan ha ku kulmi doono ta ka horeysa amaan alla
aad ay u mahadsan tahay sagal siciid faarax oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi iyadoo ku sugan dalka jabuuti markana magaalada muqdisho magaalada muqdisho dhalinyaro si iskood isku abaabulay ayaa ka bilaabay kacdoon bulsho oo ay ku doonayaan inay ku garab istaagaan ciidamada dowladda soomaaliya ee muddooyinkan dagaalka kula jira kooxda al-shabaab dhalinyarada ayaa sheegay in ujeedkooda uu yahay in kor loo qaado wacyiga dadka ee ku aadan dagaalka iyo in ciidamada dowladda lagu gacan siiyo dagaalka haddaba arrimahan ayaa waxaa maxamed bashiir cabdiraxmaan uu ka wareystay cabdifataax barre oo hormuud u ah isu soo bax shalay gelinkii dambe ka dhacay magaalada muqdisho waxaana uu marka hore weydiiyey waxa ujeedkooda uu yahay
Ee, waa mahadsantaa walaal ee, v o n way mahadsan yihiin kacdoonkan ujeedkiisa ugu weyn waxaa weeyaan in lagu garab istaago ee, ciidamada qaranka iyo ciidamada shacabka ee furinta hore uga jira ee, ka xoreynta ee, dalka soomaaliya cadowgeeda al-shabaab iyo khawaarijta ah ee in muddaa shan iyo toban sano haystay ee, dhul ballaaran oo soomaaliya ka tirsan wuxuu yahay dareenka u- ee, wuxuu yahay in la muujiyo shucuurta iyo taageeridda iyo iyo iyo hilow loo qabo howlgalkaas inuu guuleysto ma dhalinyaro is-abaabushay baa hawshan mi- ku lug leh mise ee, waa waa wa- ee, waa hawl ku xiran dowladda waa ka madax banaan tahay waxa weeyaan waa abaabul bulsho oo boqolkiiba boqol ka madax banaan ee dowladda iyo dadka kale ee ciidamada iyo dadka kale ee ku jiraba oo dagaalka waana shacabka soomaaliyeed sida maanta kuu muuqatana aad arkaysay dhalinyaradaas xeebta joogtay iyo haweenkaas xeebta joogay ee kacdoonka ka qayb qaatay kacdoonkan wuxuu kusoo bilaabmay ee, hal gaari oo shan qofood saaran tahay ee, maantana markii uu qoraxda dhacaysay waxaa ku jiray ilaa intaasoo kumanaan oo qof oo dhalinyaraha ka qayb qaadatay oo dhammaantoodna ee mideynaysay inay ee, jecel yihiin inuu guuleysto howlgalka uu madaxweynaha hogaaminaya ee dalka looga xoreynaya khawaarijta marka maxaad hiigsanaysaan ma waxaad eh, doonaysaan in wacyiga bulshada kor loo qaado mise in eh, taageero loo fidiyo ciidamada dhinacyada dhaqaalaha iyo in eh, dabcan lagu biiraba oo dagaalka dhinac laga galo annaga hadafkeena ugu weyn waxaa weeyaan in oo guuleysto howlgalkaas dadka soomaaliyeedna wacyigooda aan kor u qaadno una sheegno in uu soomaaliya aysan option aan guul ahayn haysan maxaa yeele optionka guusha kasoo horjeedo waa in ay ka dhintaan cadowgaana dili doono si marka geeri looga hortago waa inay mid- labadaas mid doortaan guul ama geeri waa inay mid doortaan optionka noo furan maanta soomaaliya uga furan waxaa weeyaan inay guusha ka shaqeyso ee iska diido ee gumays- ee gumaysiga ay ku hayaan khawaarijta ee maalinba haldoorkooda qofkay rabaan ka dilayaan hadafkeena ugu weyn waxaa weeyaan in dhammaan ee, dadku ay ka qayb qaataan dagaalkaas jeclaystaan inuu guulaysto dowladdana garab istaagto waxaanu rajaynaynaa ciidamada xooga qaranka ee furinta hore jooga inaan siina moral fiican waxaan rajaynaynaa ciidamada kale ee jooga magaalooyinka ee aan dagaalada ka qayb gelin ama furimaha ka soo baxay inay ku laabtaan furimaha optionka ah in yacni soomaaliya aysan maanta lahayn wax aan guul ahayn u furnayn ayaan rabnaa inaan xoojino wacyigaas qof kastana uu ka qayb qaato dagaalkaas hadduu ciidan ahaa lahaa iyo hadduu shacab ahaa lahaaba marka cabdifataaxu isku soo bax ayaad ku qabateen magaalada muqdisho oo ah caasimadda ma idiin qorshaysan tahay in magaalooyinka kale ee dalka siiba gobolada ay howlgalladu ka socdaan aad tagtaan oo aad dhallinyarada halkaasi iyo dadka ku noolba aad abaabushaan waa su-aal muhiim ah dhammaan gobolada soomaaliyeed ee aan dagaalka ka soconin iyo gobolada hadda dagaalka isku diyaarinayo iyo gobolada hadda dagaalka uu ka socdoba ayaa laga samayn doonaa abaabulkan waxaa laga qaban doonaa kulamo wacyigooda kor loogu qaadayo laguna taageerayo booror ayaa la suri doonaa waxaa kaloo la samayn doonaa isku soo baxyo noocan oo kale la mid ah sidoo kalena dalka dibaddiisa ayaa boqol ayaa ayaa sidoo kale ka samayn doonaa insha allah marka hawshan isku soo baxyada ah ma sii wadi doontaan magaalada muqdisho waa sii wadi doonaa waxaan noo qorshaysan subax kasta inaan wacyiga bulshada saan kor ugu qaadno oo dagaalka ugu toojiihino inaan samayn doono gaadiid wareegayo oo mikrofoono ku xiran yihiin oo samayn doono wacyigelin heese guubaaba ah iyo gabayo guubaaba u daari doono bulshada qof kasta oo gurigiisa ku jira oo fursad loo siiyo inuu ka qayb qaato dagaalka lagu dhiirigeliyo sidoo kalena kulamo waaweyn oo laga samayn doono dhammaan gobolada soomaaliyeed ayaa noo qorshaysan inta wacyiga soomaaliya oo dhan uu ka gaarayo qof walba inuu dagaalka maal iyo maskax iyo af uga qayb qaato inaa wadna ayuu qorsheynaya
aada ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa cabdifataax bare oo u waramayey wariyaha v o eda maxamed bashiir cabdiraxmaan gabagabadii ayaan kusii dhownahay haddana haddii aan fiirino dhinacii cayaaraha maanta ayaa waxaa la ciyaarayaa kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub haddii aan uga horeynana horyaalka brimier leaga kulamo ka tirsan ayaa la ciyaarayaa kulanka ugu soo horeeya ayaana nusu saac kadib wuxuu dhex mari doonaa kooxaha stanvilla iyo brighton sidoo kalena kulamada kale ee dhacaya waxaa ka mid a kan u dhexeeya kooxaha arsenal iyo bornmouth kooxda arsenal ayaana waxay marti u noqon doontaa kooxda bournemouth iyadoo qaar ka mid ah la sheegayo ciyaartooydeeda inay ka dhaawacan yihiin kooxda manchester united-na waxay garoonkeeda kusoo dhoweyn doontaa kooxda crystal palace oo toddobaadkii hore ay ka reebtay koobka league kaabka manchester united ayaa laftigeeda waxay la dhibtoonaysaa dhaawacyo ka haysta qaar ka mid a ciyaartooydeeda oo ay ugu horeeyaan kuwa uga ciyaara daafaca kooxda newcastle united oo iyadana toddobaadkan koobka leagueabka ka reebtay kooxda manchester city waxay martigelinaysaa banley westham united iyo sheffield ayaa isku aadan halka kooxda manchester city ay u marti doonto kooxda wolves kulanka sida weyn loo wada sugayo ee ka tirsan horyaalka premier league ee toddobaadkan ayaana u dhexeeya kooxaha liverpool iyo tottenham kulankan ayaa ka dhacaya garoonka kooxda tottenham oo iyadana sanadkan dib u habeen isku samaysay tan iyo intii uu majaraha u qabtay tababare bosto colo waxaana iska hor imaan doona labada tababare ee kubadaha weerarka ciyaare ee georgian clob iyo bosto colo ciyaartan ayaana ka mid ah ciyaaraha ugu adag toddobaadkan ee horyaalka premier leaga dhinaca dalka sbainna kulamo ka tirsan horyaalka laliga ee kubadda cagta ayaa la ciyaarayaa kulanka ugu soo horeeya ayaana waxaa u dhexeeya kooxaha khitaf iyo villa real rayo volcano iyo waxaa isku aadan kooxda kale ee mayorka halka khirona ay la ciyaari doonto kooxda real madrid oo garoonkooda ay kusoo dhoweyn doonaan real sociedad iyo atlantic madridna fooda ayay isgelin doonaan dhinaca horyaalka siraaga ee kubadda cagtana kulamo ka tirsan ayaa maanta la ciyaarayaa waxaana kulanka ugu soo horeeya uu dhex maraya kooxda horyaalkaasi difaacanaysa ee sanadkii hore lasoo dhaafay uu cadaraha dhigtay ee napoli iyo weliba kooxda yar ee leca sidoo kale kulanka adag ee toddobaadkan ayaa waxa uu dhex marayaa kooxaha ac milan iyo lazio labadan kooxood ayaana xifiltan uu ka dhexeeyaa waana kulanka ugu adag kulamada maanta dhacaya ee horyaalka siraaga ee dalka talyaaniga inter milanna waxay garoonkeeda kusoo dhoweyn doontaa kooxda yar ee salanatana intaas waa wararkeenii ciyaaraha natiijooyinkii kusoo kordhana idaacadeheena kale ayaan idinkugu soo gudbin doonaa balse markan waxaad kusoo dhawaataan kaalmihii heesaha
codkaasi cabdulqaadir jubba ayaa u dambeeyey idaacaddeenii duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaaba tan idaacaddeena galabnimo waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyona nabadgelyo